مولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا القول الثاني qowlkii labaad oo waa xaggii marka la eego ashiyaadan lagu intifaaco waxaa asalkoodu yahay markaa kii koowaad baan soo aragnay oo ahaa dee waxa weeyaan waxyaalaha asal waxa u ah inay mamnuuc yihiin ama maxduur yihiin wixii shareecadu ka banaysa uun mooyeen alqowlu thaani qowlka labaadi waxa weeyaan al asla asalku waxa weeye fi lmanaafici waxyaalahan lagu intifaacayo ee manaaficda asalkoodu waxa weeye alibaaxatu banayn la banaynayo ama inay yihiin wax bannaan oo mubaaxa ilaa maa xadarahu sharcu shareecadu wixii ay xarimtay sharcigu uu xarimay uu manciyay uun mooye wixii kale asalkaasay ku sugan yihiin oo taas wey oo qowlka hore wuxuu ahaa xalaal wuxun baaba noqonayo wixii dee nas xalilayo ama xalaalaynayo loo helay wixii kale asalkaasay ku sugnaan qowlkana waa ka duwan yahayoo xaraamtu waa wixii la xarimay nas xarimaya aan u helay wixii kale bal matalan aynaan naskaa u helin waa waxyaalaha dee wamaa sakata canhu fahuwa cafunba oo asalkan hore kol hadday manaaficna yihiin oo wax dhiboo dadka uga imanayaa jirin waa inay mubaax yihiin wa min adilati dalika qowlkan ah inay waxyaalahan ashyaadan lagu intifaacayo asal ay u yihiin ama asal ay u tahay ibaaxo adiladeeda waxaa ka mida qowluhu tacaala huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica waa ilaahay alladii kii weeye khalaqa abuuray lakum idinka maa wixii fil ardi dhulka kuma sugnaa jamiican xaalu yahay oo waxyaalahan dhulka ku sugan ilaahay idinku idin abuuray si a ugu intifaacdaanba uga faa'iidaysataan marka wuxu uhi weju dalaalati dalaalada wejkeedu oo ujeedadu aayadani xaggay u daliilka uga noqonayso in ashyaada ama waxyaalahan asalkoodu uu yahay wixii munaafica inay bannaan yihiin oo taasi aan dee waxa weeye ibaaxadeedaasi aanay dee nas caddaynaya ku xidhnayne asalkaasi uu jiro taasi ay u horreysay wixii xukunkaas wax ka duwan markaa uu kuba yimaada waa wax nasku keenay uun xagga aayaddu jaanibkaa uga daliil noqonaysaa waxa weeye ana allaha ilaahay tacaala nasahnaaye imtanna waa madno sheegtayoo calaa khalqihi khalqigiisa oo dee isagoo wuxuu tiriyay uu halkan ugu madno sheegtay nicmooyinkii uu nicmeeyo ah bimaa fi l ardi jamiican waxaa dhulka korki dhexdiisa kuma sugan dhammaanteed waxaa dhulka ku sugan oo dhan inuu iyaga u abuuray taas dee waxaan loo abuurayna waa inay iyagu ku intifaacaan ay ka faa'iidaystaan taasuu rabbi subxaana wa tacaala nicmada weyn buu tiriyey oo uu dadkii ugu madno sheegtay walaa yamtanu ilaa bimubaaxin ilaahayna subxaanahu wa tacaala dee waxaa ina nicmo noqonaya ruuxii layidhaah waxaa saa lagu siiyo lagugu nicmeeyey shay u bannaan uu ka faa'iidaysanayo ee waxaan uga bannaanayn oo ay tay inuu kaba dheeraadaa wax loogu nicmeeyo isaga ma aha markaa wax mubaaxa mooye wax kale ilaahay subxaana wa tacaala dadka uguma madno sheeganayo sababtuna waxa weeye idcileh laa minnata wax ixsaana iyo wax nicmo ah iyo galladii kuma sugnaanin fii muxaramin shay marka horeba dadka laga xarimay oy tay inuu ka dheeraado dee wax midnoo ugu sugani ma jirto markaa waxaan imtinaanku uu ku imanayo ee dee nicmada ah ixsaanka ah dadkii ay tahayna rabbi inay ugu shugriyaan ay taas kartaan oo wixii dee rabbi subxaana wa tacaala iyaga uu baneeyey ka faa'iidaysanayeen markaa wuxu uhi wakhusa min dalika inay laftii caamaynu soo aragno weliba jamiicanna ay raacday waxyaalo dadkii aan u banayna oon loo banayno waa kuwan ay kaba mid yihiin wixii dhulka kuba sugnaa marka wuxuu yidhi taasi waa asalkii ee waxa laga soo reebay uun oo laga khaas yeelay bacdul ashyaai ashyaada barhkeed wayal khabaa'isa waxyaalaha xunxun weeye walima fiiha khawaa'ifta waxaa ku sugan min adarari dhib ah lahum iyaga khalqiga ugu sugan darar dee wax dhib u ah iyaga fi macaashim noloshooda aw macaadihim aakhiradooda fayabqaa marka wuu hadhayaayo waa baaqi noqonaya maa cadaha wixii khabaa'ifta ka soo hadhay mubaaxan dee mid bannaan xaal u yahay oo wixii khabaa'ifta markaa ka soo hadhay muxuu noqonayaa wax mubaaxa bimuujibil aayati aayadani siday keenayso oo dee waa waxaa imtinaanka uu ku yimi waa waxaa minada iyo galladiiyo ama ixsaan iyo nicmoba ah dee ixsaan iyo nicmona waa shay bannaanun xataa nas taxliilinay xalaal ka dhigaya yaynaan helin been wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waalarda wadacahaa lilanaam fiiha faakihatun wannahlu daatu lakmaam walxabu dulcasfi waalrayxaan waalarda dhulkii wadacahaa rabbi waa dejiyey waa sugay oo uu dhigay wuxuu u sugay oo dee markaa habkan dee noloshan dee ay kuba sugantay inuu u diyaariyey lilanaami khalqigii oo dhanba khalqigii soo dadkii iyo dee jinkii iyo wixiina tabac bay u yihiinbe fiiha ardada waxaa ku sugan faakihatun fawaakih oo waxyaalaha inta fakuha loo isticmaalay dee fawaakihdan khudartan iyo wannakhlu timirtii ayaa kuba sugan nakhligii daatul akmaami akmaamta u saaxiibka akmaamtuna oo ubaxan dee nakhiishu markaas ama galkiisan sare ee afka kala qaadayee marka horena ubaxu ka muuqanaya marka dambana midhi ay kaba soo baxayaan ilaa uu waxani ka kala daadanayo waxaan dee galka iyo wiicaha rabbi ugaba dhigay bal taas haddaba nakhiishaas nakhligiina waaba la tacriifiyo dee waa nakhligii machuudka ahaaba weeye akmaamta u saaxiibka ah ee dee dadkiina ay intifaaca aada u badan ajsaadeeda oo ay kuwani kaba midtay wixii kumkan kaba soo dhexbaxayay ama akmaamtan akimadan kaba soo dhexbaxayay dee waana intifaaca uguba weyntaasne ay kuba intifaacayaan baa waxa weeyaan ku sugan dhulkii oo rabbi subxaanahu watacaala ku khalqay oo u abuuray walxaqu xabbina waa ku sugan yahay waa wixii xububaha sida qabadidii hadiyo wixii kaloo dhanba dul casfi casfiga waa tibniga ama balka u saaxiibka waxyaalahan kale ee dawaabta calafka u noqonaya iyo xayawaankii iyo rayxaanu rayxaankii oo waa waxyaalahan dhirta yaryar ee udgoonka leh umuurahaasoo dhanba rabbi subxaanahu watacaala dhulkii ayuu dhigay oo uu dadkii uguba khalqay si ay waxaana marka ayaa leh oo waxaa loo dhigay oo loogu abuuray waa lil anaami marka halkan waa intifaac dadka ay kuba intifaacayaan wey fadlan allahu tacaala ilaahay wuxuu kana dee waa imtinaanku waa tirinta la tiriya nicmadii iyo sheegitaankeedii dee waa ixsaan iyo weyn haddaba rabbi wuxuu u gallad sheegtay cala al anaami dadkii bi an wadaca lahum inuu u sugay iyagii oo u dejiyay alarda dhulkii uu dhigay oo u khalqay wajacala lahum uu yeelay oo fiiha ardada dhexdeeda arsaaqahum waayo hadday tahay fawaakihda iyo nakhligan iyo xabbigan iyo waxyaalahan waa waxay iyagu ku wada intifaacaya inay ka wada faa'iidaysanayeenun uuna yeelay dhabka dhexdiisa arsaaqahum wixii iyagu risqigooda ahaa ee min alquuti wax la quuto oo dee wixii cunto ahaan looba cunayay iyo wa tafakuhi wax dee adigu fawaakih oo tafakuh aydees looba cuno oo kale oo dee aan quut ahayne laakiin waxyaalahan kale iyaguna faa'iidada weyn iyaga uba le dee fawaakihda ah halkaa u fiiha faakihatun bal markaa markaa waxay tahay dee ashyaadiina guud ahaanba dhulkiiba wixii kuba sugnaa dadkii haddii loo khalqay oo dhulkiiba dadkii loo diyaariyey siay dadka ugu intifaacaan markaa dee waa waxan faraha badan ee kala duwan ee intani ay kaba mid tahay rabbi dhulka uu kuba khalqay waa inay mubaax yihiin وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيره إن أعظم المسلمين مسلمين تكوين جرما حق دنبه من سأل الروح ويديي وي عن شيء شيء سو weydiiyey oo dee su-aal buu laba yimi waxbaanu su-aashiisaasi ay tahay waqtigiina wax igu soo degayuu weydiinayaa shaygaasoo lam yuxaram aan la xarimin oo fa xurima la xarimay min ajli mas'alatih su-aashiisa daraaddeed oo dadka waxaa uguba dembi weynba ruux buu waqtigaa cahdigiida ama waxyigu soo degaya kol haddii rasuulka ilaahay wafaaday tan waa laga aamin noqonaya oo wax taxriim oo soo kordhaya ma jirto bal waxa weeyaan shay aan buu su-aal buu laba yimi su-aashiisii ayaa waxay keentay tashdiid iyo adkayno wax markii hore cafwi iska ahaa wax markii hore iska banaanaayo dadkiia matalan wax marka xaq xarimitaan laga xarimay iyo aan u jirin ayaa su-aashii daraaddeed inta tashdiid yimi waxa weeye ayaa lagaba xarimay oo dee laa tasaluu can ashyaa in tubda lakum tasukum taas oo bal kolley marka waa su-aalaha caynkaasee tashdiidka keenee wax markii hore aan xaaraam ahayn keenay in waxyi ku yimaado nas ku yimaado xarimaya haddaba dee iyagoo markii hore saco ku sugnaa iyo waasacnimo ayaa tadyiiq iyo tashdiid ugu yimi su-aashiisii waxaan xaaraam ahayn baa laga xarimay kaas baa dadka ugu jurmi weyn ama muslimiintii marka wuxuu leeyahy waju dalaalati mawjeen xagga xadiidkani inooga tusayo ee uu uga tilmaamayo in ay ashyaada asalkoodu uu yahay ibaaxo wixii munaafica waa laba dhinac ta hore ana al ashyaa ashyaadii laa tuxaramu lama xarimayo ilaa bitaxriimin khaasin dee taxriim khaas oo ku yimaado mooyaane haddii kale lama odhanayo waa xaaraam oo dee maaha wax xaaraam ah ashyaadu waa liqowlihi sala allahu calayh wasalam lam yuxaram shay buu isagii man sa'ala can shayin lam yuxaram aan la xarimin ujeedadu aan taxriim xariim nas xarimaya aanu iman oo marka wixii aan dee nas xarimaya aan la helin dee wax la odhanayo waa xaaraam ma aha xadiidku jaanibka ee markaa waxay noqonaysaa waxyaalaha markaynu baxsinaynu eegno aynu u weyno nas keenaya taxriimkiisu dee kol haddaanu waxyaalihii nusuustana aan ku haynay inay xaaraam yihiin aanu cilo la wadaagsan sida waxyaalaha khabaa'isa iyo mudaartaas oo kale wuxuu noqonayaa asalkanu iskaga sugnaanayo ayoo xaaraam ma noqonayo taasi waa mid arrinta labaad ana taxriima taxriimku qad yakuunu liajli masalati xarimitaankan wax la xarimayo khaasatan waqtigii waxyuu soo degayay ee waxaaba dhici karta inuu su-aal dadku ay la yimaadeen daraaddeedba noqdo oo taas dee adigu si uun su-aashaas oo dee malaha ay ahayd inay iska daayaan markay kaba dhacday tashdiid iyo tadiiq daraaddeed wixii ay bal markaa ay ahay markii hore dee iyagu aan uba banaanaayay haddana su-aasha ka keeneen lagaba xarimo oo liajli masala taxrimu uba yimaado fa bayana bi hada wuxuu markaa rasuulku xadiidka inoogu caddeeyey annahaa waa ashyaadan ama dee waxa weeyaan shaygii ashyaadii biduuni daalika haddaan taxriimka khaaskii jirin iyo umuurahaas laysat muxaramatan oo haddaan dee su-aashani imana asalkay iskaga sugnaan lahayd su-aashiina waxaa dee ka dambeeyo raacay nas gaara oo wixii taxriiminaya oo dee si khaasa u taxriiminaya marka inaan dee taaduunkeed laysat muxaramatan wowba i taalla laakiin waa zaa'idee oo waa dee khabarkii layse une laysat waa muxarama ay dhacday laysat muxaramatan mid xaaraama ma aha taaduunkeed bal adigu qowlkani waa qowlkooda u raajaxsan ah tafsiilla waan arki doonaayo kolley dee tafsiilku qowlkanunbuu gelayaayo ashyaadii in la kala qaadaan arki doonaa bal manaafic iyo madaar loo kala qaadee qowlkani waxa weeye ashyaada waxaa u asala ibaaxo waxaa markaa xaaraam ka noqonaya wixii la xarimay ee nasku yimi ama qur-aan ha noqoto ama xadiis haba noqoto ee wuxuu hadduu wixii mansuuska ahaa la mid noqdo oo qiyaaska ama fii macna alasli qiyaaskii jariga ahaa ama dee qiyaaska adigu kolle ciladii dee lagaba helo wixii bal matalan wax caaridayo oo ciladan ka hor imanaya ama qiyaaskan fasaahadinayaana aan u jirin waxa iska noqonan xukm almansuus buu noqon ee bal markaa waxa weeye uun naskii wixii dee taas ama wixii kale asalkiisu wuxuu ku sugnaanayaa ibaaxo weeye taas waa walqowl thaalisu qowlka saddexaad atawaqufu bal arrintii qolaba waa kuwan wax xujaystay in laga joogsado aynan odhan ashyaadu waxa u asala ibaaxo aynan odhanna ashada waxa u asala xaaraamnimo ee masaladii umuuraheedii waxa weeyaan waa dee yar adiladiian wixii la kala yar daliishadayna waa kuwana waa isqaabilayaane tawaquf masalada laga joogsado oo asalkii ashyaadu waa waxa ama waa ibaaxa ama waa xaaraamnimo aan laba odhan wuxuu ihi wahaada qowlkan waxaanay ahayd waa in yaroo ugu dambayso oo ah wa minhum man qaala bitawaqufi matiga matiga waraqaadka kuba sugnayd saabitun fii bacdi nusakhi nusqooyinka matniga barhkood intaasi way ku sugan tahay kuwana kuma sugna oo kuwa waxay ku joogeenuun labadan qowl ee cibaaradan ah wa minhum man qaala bitawaquf baan mutuuntii dee adigu markaa makhduudaadkaba ahayd barhkood aan kuba sugnayn ee laakiin barh baa ay kuba sugantahay siyaadadaasi siyaadadiina waa iska macnaysanayna markaas wadaliiluhu markaa kan daliilkiisu waxa weeye oo ujeedadu qowlkanna waxay xujaysteen dee kale ana almubaaxa waxa mubaaxiihi maa adina fiihi saaxibu sharci sharciga ciddii lahayd rasuulka ilaahay waa mubaliq dee ilaahayna subxaana watacaala waa sharciga isagaa soo dejiyey oo sharciga xaggiisa inoogaba yimi rasuulkuna shareec haddii la yidhaahana dee waa macnaha ah xagga tabliiqa iyo gaadhsiinta iyo dee wixii waxyi uguba yimi ina soo gaadhsiiye shayga mubaaxi waa wixii sharcigu u fasaxay waa mid wlmaxduura wa ana almaxduura waxaan xaaraamtiina maa xaramahu saaxibu sharci wixii sharciga saaxiibkiisa uu xarimay ee nas xarimaya uu kuba yimi kaasna waa maxduur faidaa lam yarid haddaanu soo aroorin asharcu sharcigii oo waa maxay sharcigii kumuu soo aroorin ibaaxo ina ibaaxada isagaa lahaaye oo xukum sharciga waa tii inay ahayd aan soo aragnay kumuu soo aroorin taxriim labadii midna sharcigii kuma hayno markaan adiladii baxsinay labadii midna ma hayno dee sharcigaana ahaa wixuu isagu baneeyaana waxaa bannaan wuxuu xarimayna waxaa xaaraamta ah waxa ii taalla halkan faidaa lam yarid isharcu muujiba dee cibaare isqabanaysana maahee halkan miimkadu baa wow ahaa oo faidaa lam yarid isharcu wajaba waxaa waajibaya allaa yakuuna inaanu noqon markaa shay ashaagii ama shaygii mubaaxan wax bannaan oo laydhaah waa mubaax walaa maxduuran wax laydhaa waa xaaraam dee labadii midna daliil uma hayno inuu mubaax yahayna daliil uma hayno inuu xaaraam yahayna daliil uma hayno kol haddii aanu markaa sharcigii midna kuba iman de inaan waa mubaaxna la odhan waa maxduurna aan la odhan oo fawajaba markaa waxaa waajibaysa an yakuuna calaa tawaqufi shanigu markay masale taasa noqoto bal in laga joogsado oo waa mubaaxna aan la odhan waa maxduurna aan la odhan wuxuu yihi shaarixu walqowl thaanii qowlka labaad oo ah ashyaada lagu intifaacayo asal inay u tahay ibaaxo ayaa arjaxu laqwaali aqwaasha saddexda ka ugu raajaxsana fi lmasalati xagga masaladan aan hayno waa liquwati adilatihi adiladiisa ayaa xoog badan culimmadu ay u daliishadeen oo nas xadiis iyo mid qur-aanba way daliishadeen wamaa callala bihi lawaluuna kuwa hore waxay ku cileeyeen oo kuwa hore waa qowlkii hore layntuna waxay ahayd ashyaada dee ilaahay baa wadale subxaanahu wa tacaala kol haddii ashyaada ilaahay leeyahayna asalna ay ahayd waxay cid kale ay leedahay inaanu dee idankiisood haysato mooye aanad ugu tasarufin wixii dee idankii ilaahay haddaynaan haysan inaynaan ku tasarufin taas bay xujadoodu ama ay ku cileeyeen daciifun waa qowl waa istidlaal daciif oo laa yaqifu fii muqaabalati nusuus nusuustan ah walarda wadacaha lacnaam iyo ahayda kale aada ugaba sii dee halkan aa ka sii caamsan waladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican idinku idiin abuuray baa de waxaa idinka inaga laynoo abuurayno waxaan ka faa'iidaysannoon ku intifaacayno haddaynaan kama faa'iidaysan karayn oon laynoo ogolayn wax laynoo abuuray inaga may noqdeen haddaba adiladaas uma dhigmayaano ma hor joogsanayo ma qaabilayo waa masalitu qowlkan saddexaad ah aan ka joogsanoo labada qowl midna yaynaan ibaaxana u xukumin wixii aynu daliil u weynay aynaan xaaraamnimona u xukumina aan bal taas ka aamusno fa fiihi nadarun nadar baa ku sugan waayo fa in allaha tacaala ilaahay khalaqa lana waa inoo abuuro wasahara waa sakhiray maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican min iyado xaggiisa kaba ahaadeen nastafiidu minha inagoo ka faa'iidaysanayna fatasarufu fiiha markaa tasarufkii waxyaalahaas dee laynoo abuuray laynoo sakhiray lagu tasarufayay yambaqii waxaa aboon an yakuuna inuu noqdo mubaaxan bihada alasl caam asalkan caamkee in inaga laynoo abuuray uu wax mubaaxa uu kuba noqdo waqad nasara waxa u hiiliyoo xoogeeyey alqowla qowlkan bilibaaxati ibaaxa lagu qowlayo oo wuxuu ashyaadan lagu intifaacaya asalkoodu inuu ibaaxo yahay sheikhulislaam ibnu taymiya raximahu llahu tacaala marka wuxuu yihi shaarixu waclam waxaad ogaataa ana almasalata masaladani khaasatun khaas waxay ku tahay bilacyaani ilmuntafaci biha waayo sheekhu uu caam yeelay wuxuunbaa buu yidhi ina asla alashya markaasoo dee isagu ina asla alashyaai cala alxadri ama qowlkii labaad waman yaquul bididi ashyaada oo dhan asalkeedaas saasa marka ashyaada wixii xumaa ee dararka lahana uu soo gelayayna waa shay iyaguna oo markaa wixiibaa hadalkii noqonaya ashyaadan ama ha noqoto wax fiican oo lagu intifaacayo ama wax dadkii dhibla u haba noqotee asalkoodu taas buu hadalkiisu rogaya markaan tacmiimka eegno oo saasuu u caam yeelay laakiin masaladu way ka duwanta wuxuu leeyahy masaladani khaasatun masaladan xadriga iyo ibaaxadii culimmadu halkan kaga hadlaan waxay khaas ku tahay bilacyaani almuntafaci biha waa ashyaadii iyo acyaantii lagu intifaacay waa wixii nafci lahaa weeye waxyaalihii darar iyo lahaa taas iyadu kuma jiraan wkalaamulmusanifi musanifka kalaamkiisuna caamun caam weeye xaysu cabara bilashyaa ashyaana dee shayna waxaa la yidhaha wax kastoo mawjuuda bal markaa in wixii khabiiska ahaa dararka lahaana waa shay uun wuxuu ka cabiray isagu bilashyaa buu kaba cabiray wahiya ashyaaduna tashmulu lmanaafica walmadaara marka ashyaa la yidhaaho wixii manfaco lahaa iyo wixii madaro lahaaba way shamlinaysaa kamaa tashmulu laqwaala walafcaal say hadaladii iyo ficiladiiba ee ay u soo gelayso laakiin arinku taa waa ka duwanyo waa masaladu waa khaas buuri waqad fasala uu kala qaadayoo shaarixulwaraqaati kitaabkan waraqaada ninkii sharxay ee ahaa waa raggii shuraaxdiisa ama dee wax saasi kamay sii horeyn bal haddii ibnu firkaax iyo ibnu salaax iyo laba yidhaaho kolbakooda kitaabka yeesho waa ka horeeye waa dee markii dambe waa raggii uuba horeeyey sharaxa kitaabka dee intan ognahay amayna soo gaadha wey waqad fasala shaarixu lwaraqaati jalaaluddiin almaxaliyu shaarixan ninkan waraqaadka sharxuu sheegayaana waa imaamka shahiirka ee laqabkiisu yahay jalaaluddiin nisbadiisuna tahay almaxaliyu dee inta badanna magaciisa dadka badankooda waxaa dhici kartaba ee ninkii taraajimiya waxaa yaqaana mooye inaanay garanba wuxuu ku shuuroobay laqabkan iyo nisbadan maxalaga meeshan loo nisbeeyna waa almaxallat lkubra meel la yidhaaho dee malaha masar uun xaafadaadkeeda kaba mida weeye haddaba ninka jalaaluddiin maxali magaciisa kunyadiisa abu cabdilaahi baa la yidhaha maxamed ibnu axmed ibnu muxamed baa la yidhaahaa waa nin dee qarnigii sagaalaad raggiisii ahaa kale qarnigiis deeadna hadduu wax yar ka soo gaadhay a'imadii shaaficiye waqtigiisiina ka mid buu ahaa xaafid ibnu xajar iyo dabaqadaasna tilmiidkoodii weeye ama sheekhadiisii bay kaba mid ahaayeen kutubta uu alifay waxaa ka mida tafsiirkan qur-aanka ee jalaaleynka la yidhaaho waayo isagu markii hore intuu faatay adigu suuratulkaafi ka bilaabay oo uu dhammeeyey qul acuudu birabbinaas soo gaadhsiiyey ayuu haddana xaggii kale kuba noqday awalkii oo faatixadii ayuu fasiray markuu halkaa jooguu kitaabkii kaba dhintay suyuudii oo talaamidiisii kaba mid ahaa wala waqtigaa uu dhintay aada ugu yaraa laakiin oo dhowr iyo toban jir uu ahaa ee dhowr sanoo dabadood buu markaa tafsiirkan inta kale taam yeelaa taam yeelayoo baqara intuu ka bilaabuu suuratul isra soo gaadhsiiyey oo suyuudina wuxuu leeyahay baqara ilaa isra isaguna kaafi ilaa qulcuudu birabbinaas iyo faatixada faatixada isagaa leh intaasuu leeyahay suyuudi koob iyo labaatan jirkiisiibuu markuu intaa la yimi tafsiirkiisaasay koob iyo labaatan buu ahaa waliba afartan cisho ku dhameeyeen walow dee kutubna way ugu horeysa maaha taariiftiisii ugu horreyay markaa koob iyo labaatan jirka kutuba ka horreysay uu leeyahay bal markaa isabaa deeta kitaabka loogu magacaaba aljalaain waayo siyuudina laqabkiisani waa jalaaludiin baa laydhaa isagana laqabkiisa jalaaludiin baa laydhaa isugeyntiibaa deeta aljalaalay noqoto labadoodii baa la tasniyeyey oo jalaalinimadu waa taas weeyo labadooda mid kastaba laqabkiisu taas ahaa kutubtiisa uu leeyahay shaciirka waxaa ka mida sharaxan aada u shuhroobay ee xawaashida kala duwana leh waa sharaxan dee jamculjawaamica oo waa sharaxaasoo kolley aada u muhima aadna u mufiida aimo kala duwana ay xawaashi kala duwan u yeeleen oo banaani iyo aayaatulbaniyaadki bayinaadkii ibnu qaasim alcabaadi iyo xaashiyada sakariya iyo ibnu abi shariif adugu way badan yihin xawaashida kitaabkiisaasi leeyahay waxaa kaloo kutubtiisii aada u mashhuurkayd kaga mida sharaxa minhaaj oo kollay dee mandiqadeedna soo gaadhay shuraaxdan kale ina soo gaadhay ibnu xajar iyo ramli iyo khadiib iyana ka horeeyey oo dee iyagu mabay soo gaadhin saddexdooda midna oo dee sheekhyadoodii ayuu u sheekhba ahaa isagu kanzuraaqibiin waana kitaabkan dee ay la socoto labada xaashiye xaashiyada qalyuubiyata camira iyo ay laba socoto kollay mandiqadeedna waaba yimi sharax sharaxyadooda ka koobanna weeye labada xaashiyana leh ayaa kutubtiisa kaba mido sideed boqol iyo afar iyo lixdankii ayuu hijradii dhintay waana ninkaa isaga dee waraqaadkana waa sharax sharaxisna in badan waa sharaxu aada uma badna waa sharax kooban laakiin waa lasii sharxay waa lasii xaashiyeeyey xawaashidan kitaabkuu leeyahna waa sharaxaasun bal asharxu kabiirkan shalay soo hayna isaguu sii sharxa uunoo dee markaas aad baa shuraaxdii sii sharaxday ama sii xaashiyeysay ayaa uba badanoo markii dambe wuxuu noqday mid aada isba u shuhroobo aada u faafay oo dee noqday wax la diraaseeye waxaana jirta raggan mutaakhiriinta ah khaasatan waa isaga wixii ka dambeeyey shur musanifiintii kutubta ama qolooyinkii fiqiga alifay kaba mid ahaa khaasatan minhaajkiyo dee sharaaxdii iyo xawaashidii iyo hadday yidhaahaan qaalo shaarixu ama ay yidhaahaan ashaarixu almuxaqiqu ay yidhaahaan haddaan istilaax kaloo khaasa la helin oo dee saaxib alkitaab leeyahay inta badan waa ku dhaco waxay istilaax kaba dhigteen markay sheegayeen inay kaba cabiraan shaarix qaala shaarix ama ashaarix almuxaqiq labadaba taas waa istilaax waa isaga marka laakiin waa mutaakhiriinta shaaficiyada kutubtoodii dee istilaaxaadkan ay leeyihin markay wax soo yar gaabsadaan haddaba wuxuu yihi markaas jalaaludiin ayaa meesha kala qaadayoo wabayana wuxuu caddeeyey xukmalmanaafici wixii manaafica xukumkeeda wa anaha alibaaxatu anaha alxilu inay xalaalnimo wa anahu alxilu inuu xalaalnimo yahay ah walmadaari ay wa xukma almadaari madaarta xukumkeediina waa caddeeyo wa anahu altaxriimu inuu xaaraamnimo yahay ah wa qaala wuxuu yihi ina hada huwa asaxiixu marka maxay tahay maxali walow uusan dee san u tacmiimiyey saaxibulwaraqaat masaladii tafsiir buu geliyay ashyaadii baan kala qaadaynaa wixii manfaco iyo faa-iida ay nooguba sugan tahay dee kolkolba waxaa jirta wixii manfaco intuu leeyahy laakiin mafsado kaleoo ka raajaxsan ama la siman ay jirto markaa dee jaanibkii kolba badan baa la raajax yeelaa iyo wixii madaro iyo dhib leh marka ashyaada markaan leenahay asalkoodu muxuu yahay wuxuu hadduu manfaco leeyahay oo waxtar inoo leeyahay mafsado ama la siman ama ka raajaxsan oo dee meeshii la socotaa manfacadaasna aanay jirin waxaa laga dhigayaa ibaaxo marka aynaan nas kala helin dee nas aynaa u baahana umuuraha waxaa loo baahdaa marka daliil aada weydo nas qur-aani ma jiro xadiis ma jiro ijmaac ma jiro qiyaaski ma jiro umuuraha caynkana ayaan dee taw kacayna oon odhanayna maxaa waxaan asalku ah haddii aan adiladii afartan soo marre helayno iyagii baan xukumkii ka qaadanayna hadalkan inaguma imanayo iyadii istisxaabka iyo markan qur-aan meeshii aan kaba weyno daliil qur-aana ama daliil xadiisa ama ijmaac ama qiyaaskii dee saxiixa aan meeshii weyno meeshiina aan u baahannahay xukumkeedii inaan ogaano ayaynu dariiq ah ayaynu haddana xaggan usoo noqonaynaa aynu ashyaada asalkeedii eegayna marka wuxuu hadduu manfaco leeyahay inoo leeyahay wax madarro oo kaloo la socoto ama ka raajaxsan ama la simanna aanay jirin waxaan ka dhigaynaa inay bannaan tahay nas kol haddii xukumkeeda inoo cadaynaya aan weyna ama daliil adilada hore afartaa kaba mida wuxuu hadduu madaar yahay waxyaalahan xunxun ee dadka dhibta u leh iyo waxyaalahaas dararka u leh diintoodu darar u leeyahay caafimaadkuu darar u leeyahy adigu waa wixii dadka dhibaya ee dadku ay isticmaal adigu ashyaada ah iyada taasna maxaa xukunkiisu noqon lama odhanayo ashyaada waxa asalaam waa manfaco aayadiina looma dariishanayo wax darar inooguma sugan yahay dee ilaahay bal matalan subxaana watacaala taas ma aha ma gelayso kuwaa yidhi waa waxa laydin abuuray ee dee wax laynoo abuuray ee laynoogu madna sheegta waxaan ku intifaacayna nafci inoogu sugaye faa'iide kaasna xaaraan buu noqon waxaanu yidhi markaa saaxibul markaa dee sharx ama maxalli uu yidhi qowlkan baa ah ka saxiixo in ashyaadaas kaa loo kala qaado kolleyna waa tabdee muhimka oo labadaa in la kala qaado istisxaab ulxaali kale canaawintan arkaynana dee waxaa male saaxib almatniya maya waxaan ujeedaa sharaxaa lehe waa bal xaalka oo la wato oo dee laga dhigto mid la joogtaysto oo la iska wato lala saaxiibo ayuu maxalkiisii kani yahay ee tacriifkana waan arki doonaa wuxuu ihi markaa naadicin saaxib almatin musanifku wa macnaa istisxaabi alxaali istisxaabu alxaal macnihiisu waxa weeye an yastasxiba ruuxii bal masalada eegayay ama shaygan wixii xukumkiisii doonayay inuu ogaado sharciga ahaa inuu wato la saaxiibo oo uu iska dhigto dee wax daa'imoo joogta al asla asalkii shaygan cinda cadami daliili waa marka daliil la waayo asharciyi sharciyan waxa weeye de waa adiladii laisku khilaafsanaa waxaana imanaysaa adiladaa hore marka la waayo waxbaa kugu yimi weeye masalaad doonaysaa inaad eegto od xukumkeedii ogaato masaladii dee horta qur-aan aada markaa daliishato ama aayad qur-aanoo xukumkeedii cadaynaysaa ma jirto xadiisna ma jiro ijmaac ma jiro qiyaas ma jiro waana wax dee bal matalan taas maxaa xukumkeedii noqon dee umuuraha waa fatwada waxyaalaha ugu dambeeye umuuraha markaa loo laabmayo si halkan xukum loogaba qaato waxaa ka mida istisxaabkan oo adilada ee jawaanibta qaarkood ay iskaga khilaafsan yihiin baa istisxaab waxyaalaha qaarkood waxay dee qowlkoodu isku dhowdhowya haba noqoto ama intii badnayd ay jaanib marayaan marka istisxaabkiina muxuu noqonayaa waxaaba xataa istisxaabkii gelaya al-aslu filashaa tan aan kaba soo baxnay oo wax kalaad weyday maxaabad u laabmi kartaa haddaan masaladii imika aan iskuba xidhanno dee way ka camsantay taniye ashyaashay ashyaada maxaa u asalaa wixii waxaad aragtay wax manfaco ay dadkii ugu sugantay inuu yahay dee manfacadaasna waatan ilaahay bay inoo sheegay khambradii iyo maysirkii iyo inay manaafiici dadka uguba sugantahay laakiin mafsadada ayaa ka weyn oo manfacadan haddii mafsada la socoto kaba raajaxsan ama la simani dee wax kasoo qaad ma yeelanayso mafsadawaa mafsadadan daraaddeed baan ugaba tegaynaa ee wax mafsada ama madaro oo wixii ama la siman ama ka raajaxsan manfacadan kuba suganna meeshii ma jirto daliil kalena waad weydo afartii aynu adiladii aynu soo marnay midna xukunkiisa kama helaysid marka maxaan samaynaynaa maxaan odhanaynaaba asalkaa hore ashyaada waxuu asalaa ibaaxo marka ilaa asalkaa wixii naga bedelaya helayno asalkii baan wadayna waxaan odhanaya asalku kaas buu hadee isagii baan wadanaynaa isagii baan xukunkiisii qaadanaynaa ilaa wax taqyiirinayo xukunkaa wax ka bedelaya aan helo dee wax kaloo ka acamsanna waan arki doonaa bal istisxaabku kaa weeye marka daliilkii sharcigaa la waayo alistisxaabu min aladilati almukhtalafi fiiha adiladii laysku khilaafsanaa weeye mutuubta qaarkood matnigaana waa matniga nusqooyinkiisa qaarkoodun dhammaan ma wadaahe ayaa waxa halkan kuba sugnaa wa macnaa istisxaabi alxaal aladii yuxtaju bihi intaasaa laba socotay mutuubta qaarkood saa xabaab oo kale matnigan dee isaga sharaxiisa la socdaba waa istisxaabulxaalka la xujaysto macnihiisu waxa weeye an yastasxiba alasra cinda cadadin min daliili sharciyi وqowl musanifi uu yihi wamacnaa istisxaabi alxaal yushciru wuxuu ku dareensiinayaa ama dee yar tilmaami biana alistisxaaba istisxaabka taqadama lahu dikrun in dikri uu u soo horo maray ka hayrihi sida kayrkii oo min almabaaxisi asaabiqati mabaaxistan kale imaka dee kuwii aan haynay nimaka kaba soo baxnayo kuwii kale laba socdayba kaba midaa ka horreeyey walaysa kadalika xaalkuna sidaas ma aha liana almusanifa musanifku lam yadkurhu istisxaabka muu sheegin fii mujmali abwaabi abwaabtii dee mujmalka ahayd markuu abwaabta si guud uu usoo tirinayay dee laga hadlayo cilmigan lagagaba hadlo istisxaabka kumuu soo darin awal alwaraqaati waraqaadka bilowgiisii oo markuu dee usuul fiqiga iyo fiqigiyo inoo tacriifiyey ayaa waxaynu soo aragnay inuu abwaabtii ayuu soo tiriyey si waxay dee yar canaawiin iyo ay iyadoo ahun abwaabtan usuul fiqiga lagama hadla ama waxa kitaabka inooguba iman doona marka kuwa kumay jirin istisxaab hadalkiisana dee waa macnaa istisxaab ilxal si hadal soo horeeyey oo uu daba socduu sharxaya uunbaa buu ekaaday waayo markii horena ma sheegin wakaana alansabu munaasibkiina waxayd kole daan dikri usoo hore marin an yucanwina lahu yucanwina macnaa an yajcala lahu cunwaana weeye inuu u cunwaaneeyo cunwaan u sameeyo lahu ay lilistisxaabi bimas'alatin wanaxwiha hadalkii saaxiba nafaxaat oo marka waxa weeye dee kol haddee dikri hore u sirqay jirin intuu ka cabira mas'alatun inuu yidhaaho al-istisxaab wastaasoo dee macnihiisan uu sheego taas baa mudnayd oo ku habboonayd buu leeyahay kol haddii dee hadal hore in hadalkani waxaad moodaa inuu macna istisxaab istisxaab ilxaal dee hadalkii horsii hore inuu kuba cadfayo imaka haddii tan aan kala soo baxne waa ama alxadru walibaaxatu alxadru walibaaxa way soo horreysay dee waana cunwaan ahaana uu soo sheegay marka imikana uu sharxayaa uunoo waa wixii uu ijmaal ahaan usoo sheega uu tafsiirinaya laakiin istisxaabka markii hore inoogumu soo darin si aanu mudlaqiyo muqayadkaba ugu darin halkaa hore marka bal taasi waa sida u munaasabkayd calaa kulli xaal macnihi waa tan qul istisxaabu istisxaabku luqatan xagga luqada dalabu suxbati suxbo oo la dalbaa la yidhaah oo istisxaab haddaad tiraa dee istisxaabahu imaka eg wuxuu weydiistay inuu la saaxiibay noqon waa dalab ama la dalbayo istisxaaba siintiiy dalabka faa'iidaysa istisxaabahu hadduu yidhaah haddaan idhaha istisxaabahu ila suuq oo kale wuxuu weydiistay inuu xaggii suuqa u raaco taas baa macnuu noqonaya kal istisqaay sida istisqahoo kaleo muxuu ah roobdoon bay ahayd waraab baa la dalbaya dalabu suqya ah wasuxbatu suxbaduna muqaaranatu shay shay oo lala xidhiidsado iyo wa muqaarabatu ku dhowaantiisa ayaa laydhaa wasilaaxan taasi waa xagga macnihii luqada macnahana kama dheerash istilaaxuna kama dheeraanaya xagga istilaaxa waalxukmu xukum weeye la xukumayo lianna maa sabata wixii sugnaaday fi zamani almaadi zamankii hore wixii jiree sugnaa falaslu asalku waxa weeye baqaa'uhu baaqinimadiisa uu baaqi yahay fi zamani lmustaqbali zamanka mustaqbalka kolay tacriifaad kala duwan bay tacriifiyaan dee qaybana waa u kala baxaa oo imaka deetani qayb bay noqonaysaaye maxaa kaba mida tacriifaadkay ku tacriifiyeen taas waxaan ognahay wixii waqtigii hore waxbaa jiray xukun baa wax u sugnaa xukumkii istisxaabku wuxuu noqonayaa xukumkaas baan iska joogtaysanaynaa aan la saaxiibaynaan iska wadanaynaa ilaa aan ka helayno wax bedelaya waayo asalkaa ah wixii markii hore sugnaa imikana inay sugan yihiin oo kale ilaan taqdiir helayno maalan xukun baaba jiray dee ruuxu markii hore horead u weysaysato inaad weyse qabtaad ogeyd shaki baaba kugu yimi waa taraduday waa masaladii alyaqiin laa yasulu bishaki iyo waa meelahan dee waxyaalihii ayaama dee meelahay kaba farcoomaan tan oo kale istisxaabkani markaas waxa deeto shaki baa kugu yimi laakiin wixii hore xukumkaa zamankii hore waa jiray weyseqan baa jiray marka maxay noqonaysaa istisxaab dee inaan wixii iska joogtaysano weyseqabkii aan iska haysanno ilaa aan helo wax hubaal ah oo bedelaytee oo dee wax hubaal oo bedelaya ilaa aan helo xataa yadulla daliilu calaa rafcin waa qaybaha qaarkood falow idacaa shaksun shaksi hadduu sheegta buu yihi calaa akhara ku kale deynan deyn uu sheegto lam tuqbal dacwaahu sheegashadiisaa lama aqbalayo wayakuunu lqowlu qowlku wuxuu noqonayaa qowlalmuddaca caleyhi kii wax loo sheeganayay qowlkiisa istisxaaban ilxaal iyadoo xaaladii hore ama xaalkii la wadanayo taas id ilaslu asalku waxa weeye baraa'atu dima ruuxan dimadiisu inay beri ka tahay min alxuquuqi almaaliyati xuquuqdii maaliga ahayd xataa yadulla daliilun ilaa uu tilmaamo ina tusa daliil calaa khilaafi dalika baraa'ada wax khilaafsan oo waxa uu tan misaalka kaba dhigay ruux baa ruuxa yidhi dayn baan ku leeyahay ruuxii kalena waa dafirsan yahin hadduu qirsan yahay hadalma taallo waa dafirsan yahay marka labada qowl keebaa la horreysiinayaa dee ruuxan markii hore inay dimadiisu waxaan beri bay ka ahayd waa mar dambe wax ku yimi un hadduu jirana ayuu kuwa yimi asalkii hore ahaa ruuxan dimadiisu inay waxaan xuquuq maaliya iyo cid kaloo wax ku yeelatay iyo takliifta xataa sharciga ahayd ay beri kaba tahay ayaa asalkaasaa jira kaasaan wadanaynaaye waa ilaa aan helayno waxdee asalkaa bedelayo daliila oo ruuxii hadduu bayino cad la yimaado inuu dee ruuxan deenkii ku leeya markaa waa la aqbalaya laakiin intay arrintu sheegasho tahay kii kale la dafirsan yahay asalkii muxuu ahaa dee ruuxan inaan waxba lagu lahayn baa asal ahayd dimadiisa ay beri tahay bal markaa kii baa la wadanayaa ilaa wax bedelaya la helayo waa istisxaabka macnihii walistisxaabu anwaacun haddaba istisxaabku anwaac weeye alawalu ka hore istisxaabu lcadam alasliy waa la-aantii ama cadamkii iyo dee nafyigii asliga ahaa oo waxa weeyaan layska wato macnaa cadam ulasli waxa weeye waa cadam loo nisbaynayo asalkii horea loo nisbaynayaa bal matalan waa waxaan albaraa alasliya iyo baraatu dimaya ay yidhaahaan oo imika markaynu eegno shareecadoo dhammi takliif bay laba timi takliifkaa horteed haddaan eegno intaan waxaan laynagu waajibin horteed dee dimadeennu takliifkaa beri bay ka ahayd wax kaasna nas sharciya iyo daliil sharciyo ruuxa waxaasi waajib kuma aha ma haylayno ama waxaasi xaaraam kama ahayn laakiin maxaa jirta baraa'ada caqliyada waxaa la yidhaha ama cadamka asliga oo asalku waxa weeye cadamu takliif kaasaa soconaya ilaa la helaya takliifkii balkaasi waa cadamka asliga dee tan oo kale baraa'ada dimaan deynka oo kale waa isla baabun xataa yarida ilaa uu soo arooray addaliilu daliilkii annaaqilu naqlinayay canhu can ilasli asalkaas ama cadamka asliga dee wax badiilkiisia oo la imanaya wahada nawcu huwa aladii dakarahu musanifu noocani waa kii musanifku sheegay biqowlihi an yastasxiba alasla asalkii inuu wato ashaada maxaa asal ah ibaaxaa nidhi dee ilaa waxama maxaa haddii dee ay manaafic tahay hadday madaar tahayna waxa weeyaan waxaan nidhi waxa u asal ahaa xaaramnimo asalkaas dee waxa weeyaan ayaan iska wadanaynaa ilaa wixii nooga bedelaya aan helayno cinda cadami daliili sharciy daliilkii sharciga marka la waayo walmuraadu bilasli alcadamu lasliyu waa cadamkii loo nisbeeyey asalka hore oo waa kaa takliif la-aanta iyo baraatu dime iyo baraa'ada caqliga waxay dhahaan oo dee bal markaas kaba imanayay wa huwa maa yusamaa bilbaraa'ati alasliya baraa'adii asliga ahayd wixii lagu magacaabaya weeye falaslu asalku waxa weeyaan baraa'atu dimati dimadii oo beri ka ah ama dimadu inay beri ka tahay min atakaaliifi sharciyati takaaliiftii sharciga ahayd xataa yarida ilaa uu soo arooro daliilun sharciyun daliil sharci calaa takyiirih oo salaadii intaanay iman dee salaadii waajib dadkii ku imay jirin waajib la-aantaasi xukun sharci oo la nasakhay ma aha saynu halkii naskiga kuba soo aragnay ee maxaa jira waa baraa'atu dima ama dee albaraa alasriya meeshii taalla weye markaa wixii kale imika jira ee ama masale layskuba qabtay jaanibkaasna haddaynaan daliilu helin waa la daliishanaya oo muxuu yihi ka nafyi salaatin saadisa salaad lixaad dadka waajib kuma aha shan salaadood baa la waajibiyey marka maxaa halkaa ay tahay dee markii hore waajib kumay ahayn saasaa jirtay oo dadka markii hore waajib wax ku imay jirin taasaa jirtay ilaa aan helayno waxna soo sugaya salaad bixad in lagu waajibiyey asalkaasaan iska wadanayna wacadami wujuubi soomi rajab waa mithaal ahaanu bisha rajab oo kale soomkeedu inaanu waajib ahayn soomka rabadaan nas baan u haynaa soomka rajab markii hore dadka waajib kumuu ahayn haddii bal markaa la sheegto waa waajib oo kale asalkaa hore ah dimada dadku inay waxaa ka beri tahay oo ayaan wadanaynaa ilaa aan ka helayno nas inoo cadeeya wujuubkooda dee kaasna ma jiro bal markaa kol haddaan naski jirin waxaan odhanaynaa may waajib maaha bara'adan baan tanaan daliishadaynaa istisxaabkan ama cadamka asliga wqowluhu cinda cadami daliili sharciyi almuraadu bicadami daliili waxaa looga jeedaa waa biictibaari maa yadharu waxa muuqanaya lilmujtahidi ruuxa mujtahidkaa u muuqanaya marka la eego weeye waayo kolbaa dee daliilkii kaa qarsoonaanaya adigu waad baxsiday wax daliila maad waayin taas baa cadamkii la odhanaya waana aragtidii wixii isaga u muuqday laa binadari lilwaaqici wa nafsi lamri waaqaca iyo nafsulamarka eegid la eegaya maaha waxaa dhici karta daliil aanu isagii ka qarsooni inuu jiro faidaa baxata almujtahidu ninkii mujtahidka hadduu baxsiyo masaladii walam yajid aanu helin addaliila daliil sharciga waxa sugaya aanu helin muxuu yeelayaa istasxaba albaraa'ati alasliya baraa'ada asriga ayuu iska wadanaya baraadii asriga ahayd ayuu wadanayaa taas buu odhanayaa dee markaa xukun markaa ma jiro oo baraadii asriga ahayd buu wadan wahada nawcu nowcani xujatun oo kol haddaan sharcigii wax sugaya jirin in lagu taagnaado dariiqaasoo laydhaa si asalkaa hore aan wadanaynaaye albara'a laasiki ah iyadu waa xujo kani waa daliil buu noqonayaa inay markaan daliilkii sharciga hayd weyno aan markaa isticmaalno oynu masalada xukunkeedii u daliishano qaala subkiyu fi libhaaji sharxi lminhaaji wuxuu yidhi kolay subkiisa dee ninkaa adugu kolay ilmaamun uleh turaadkan islaamigii waa usro dhan weeye oo meel dee kolay masarun kaba mid ahayd loo nisbeeyey oo dayd ahayd qoys cilmi iyo fadli iyo aqooneed iyo dhaxal badanna inoogaba tegay oo ilaa maanta lagu intifaacayo usradii marka nisbadu waa taas edee kolkol kutubtoodan iyo waqtiyadooda iyo laqabyadoodii waxyaalaha lagu kala duwaamo magacyadoodii baa kala duwan marka kitaab buu inoo tilmaamay imakaba madbuuco aynu hayno oo laydhaa minhaaj sharxu minhaaj horta minhaajkani maaha minhaajkii nawowi ma aha walow sheekhu naftiisu uu sharxay in sheekha markii hore kitaabkan bilaabay isagana uu kaba dhintay waa minhaajka laydhaa ee usuulu fiqiga ee minhaajka baydaawi weeye oo kitaab usuulu fiqiga horeba aan wuxu soo yar aragnayba amalab iyadoo wax laga soo naqliyey dee isnawi iyo raggaas kutubtan ay wax uga soo naqliyaanay sharxeen ibhaajna waa kitaabka magaciyo markaa kitaabkanna waxaa bilaabay nimankan subkiyada ninkii ugu mudnaaba ugu aqoonta badnaa uguna weynaa aabihii waa taqyudiin aman dee martaba aada u sarraysa aqoonid ka gaadhay mutafaninna ahaa funuun badan taariif badan iyo inaan wax saasa kaba hayninba inagu khaas ahaan bal waxa weeyaan lahaayo waa imaamkii weynaaye cali bnu cabdilkaafi la odhanayay taqiyudiin ninkaasaa bilaabay kitaabkuu sharxayay markuu gaadhay muqadima fi lwaajib halkaa dee waajibka maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun halkaas soo gaadhay ayuu sheekhu kaba dhintay marka waxaa halkii ka qaaday inankiisii ninkan taajudiin la yidhaaho waa ninkan aada u shahirke dabaqaatu shaaficiya alkubraa iyo jamculjawaamica nin kale iyo manculmawaanica iyo nin kale ninkaas baa halkaa ka qaaday qaybtana waa qaybta dambe kitaabko taajuddiin baa le inankaa leh ama sheekha taqiyudiin isaga waa bilowyada kitaabkaba waa waajibka uun markii uu marayay ayuu kaba dhintay marka isaga waxaa la yidhaha ninkan dee waa ninkan aadna wax looga soo naqliyo kutubtiisna qayb fiican inagaba soo gaadho cabdulwahaab ibnu cali ibnu cabdilkaafi baa la yidhaha laqabkiisa taajudiin aabihi taqiyudiin nin kaliya walaaliyiin ninka caruus la fraaxaya leh bahawdiin baa isaga laqabkiisa la yidhaha toddoba boqol iyo koob iyo toddobaatankiii buu dhintay waa ninkii jamcu jawaamica lahaa ninkani afar iyo afartan jirna waa ku dhintay isagoo kutubta waaweyn kama tegay qaadina ahaa ama qaadilqudaadna shaam kama ahaa aabihii bedelay bal markaa taasoo kale kolay sharac mukhtasarka ibnu xaajibna horaan sharaxiisa usoo aragnay uu leeyahay taasba weeye laba kitaabkana labadoodu kaba waa dhexeeya waxaa kaloo jirta kitaab kaloo al-ibtiyaaj fii sharxi lminhaaj subki unbaa bilaabay subkiga weyn laakiin meeladan buu gaadhsiiyey waxaa taam yeelay inankiisan bahawdiin laydhaa kaasi waa minhaajka nawowi sharxiisa haddaba subkigan baa wuxuu ihi filibaaj sharxi lminhaaj waljumhuuru cala alcamali bihada jumhuuru culamaana waxay qabaan oy ku tegayaan camalfal istisxaabka noocana waa kan markuu bara'a asriga yahay ama bara'atu dimma ee cadamka asrigaa la xujaysanayo marka dee wax sugaya wixii dee bedelaya cadamkaa la waayo inuu xujo yahay ayaa jumhuurtu kuba tegeen wadacaa bacduhum barhkoodna wuxuu sheegtayba fiihi noocan fiigiisa aitifaaq in laisku waafaqsanya laakiin hadde waa marka daliil afartii daliil aynu soo marray meeshii ma jiraan wax bedelaya markaa ma jiraan asalkii hore bara'adii asrigeed baan qaadanayo dee waxan inaanu waxaan xukumkani asalkii markii hore ma jirin soo maaha imikana waan wadanayna imikana ma jiro un ilaa waxa ka bedelaya oo daliiltaa rafcinaya bara'ada aan helo waqad dakara almusanifu musanifku waa sheegay waa juwayniye annahu istisxaabkani xujatun xujo inuu yahay halkan kumuu sheegine waa fii kalaami hadalkiisa calaa tartiib iladila waa hadal aan nagaba dheereen marka adilada uu ka hadlayay sa loo kala horraysiinayo ayuu istisxaabka kusoo daray inuu xujo yuhu daliil yahay ayuu halkaa kuba sheegay kamaa sayaati in sha allahu tacaala sida inoo iman doonta haddii rabbi yidhaaho athaani nawci labaad wallahu subxaana watacaala aclam بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم